bismillahi raxmaan raxiim aadanow salaan kadib shirkani wuxuu ku saabsanaa isugu yeeritaanka shanta degme ee gobolka jubbada hoose oo looga tashanahayay saddex arrimood maamul daadejinta iyo dowlad wanaagga horumarinta iyo sugidda amniga intaasu ku saabsanaa shan beri wuu socday gobolkaas soo abaabulay wasaaradda arrimaha gudaha runtii si fiicanna wuu noogu bilaabmay si fiicanna wuu noogu dhammaaday alxamdulilah marka iyaa ka qaybgelaya shirka waxaa ka qaybgelayay maamulada shanta degmo ee gobolka jubbada hoose guddoomiyaasha ciddii jaanis u heshay markaa aanan shaqo haynin guddoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada ururada bulshada oo sida ururka haweenka ururka dhallinyarada haddii ilahay kuu sibangolyahay odayaasha dhaqanka sidaasoo ahaa dad adigu gaarahaya almost konton qof dad isgaara shanta degme ka yimid ayaa ka qayb galay oo ka doodahayay qaabkii horumarinta ay u horumari lahaayeen ayagoo dib u eegaya waxyaalahay soo mareen qaabka ay u sugi lahaayeen amniga maadaama waddankii degmooyinka hadda qaar isuma socon karaan qaar shabaab baa gacanta ku haya qaar kale barbay ku hayaan degmooyinka qaar isuma wada socon karaan ilaa diyaarad mooyaane gaadiidka dhulka waa waa adag yahay marka sidii looga bixi lahaa challenggaas ama caqabadahaas ayay yaa laga tashanayay ka doodahayeen waa tahay guddoomiye markaan dhan kale ka egno waxaa tiri wax looga hadlaya horumarinta waxaa fadhiyey guddoomiyaal degmo oo matalayay degmooyin ay al-shabaab haystaan sida badhaadhe xagar jamaame meelo badan baa jiray marka see ku suurto gashay guddoomiye aan degmadiisii xor ahayn inaad shir inta ku casuntaan aada arrimaha horumarinta degmadaas kala hadashaan
su-aal fiican waaye aadanow horta degmadan la yidhaahdo jamaame boqolkii lixdan waa xor waaye waxaa jira gacanta shabaab ku hayaan magaalo madaxdii degmaday ku hayaan jamaame badhaadha sidoo kale boqolkii siddeetan xor waaye labaatan bay gacanta ku hayeen oo ku jirto degmada xarunta degmada ay ku jirto xagar unbaa ay fuli u maamulaan tuulooyin ka mida degmada xagar waa madax bannaan yihiin oo ma joogaan marka maamul la-aan waxay ka fiican tahay maamul jira marka degmooyinka haddii la yidhaahdo loo samayn maayo maamul maadaama ay shabaab gacanta ku hayaan qaar ayaga ka midana ay xor yihiin soo caqabad maaha tuulooyinkaas horta ah maamulka in maamul loo sameeyo oo guddoomiye loo sameeyo degmadii berri baa la xoreyn masaadan baa la xoreyn dadaalkeedii iyo qaabkii lagu xoreyn lahaa degmooyinkaasna wuu nagu jiraa ka gobol ahaan iyo ka dowlad ahaanba marka shabaab baa gacanta ku haya uma joojinayno maamuladii waan dhisaynaa uuna dhisan yihin si markii degmo walba loo xoreeyo ama tuulo walba loo xoreeyo maamulkoodoo diyaarsan ay gacanta ugu dhigaan taasaa yaa keentay inay aanu u magacoono guddoomiyaasha midda kale aqoon bay sii kororsanayaan oo hadda maanta aqoonta halan ka dhacda haddii aan loo yeedhi lahayn guddoomiyaha xagar iyo jamaame iyo badhaadha haddii aan loo yeedhi lahayn ka dambeyn lahayn degmooyinka kale oo maaragtay aqoonta ay maanta heleen ma aysa heleen laakiin maanta ayagoo aqoontii haysta maamul daadejintii iyo dowlad wanaaggii ayagoo yaqaana yaa ilaah idinkii degmadiisina la xoreyn kadibna maamulkii halkaas kasii amaqaadaya arrintaas oo ah yacni mustaqbal in yaanu u samayna arrintaa inaanu nu ay ka qayb galaan shirka degmooyinkaas waxaa sheegtay waa tahay degmooyinka hadda xorta ah oo kale qaarkood oo aad sheegtay in qaybo badan ay xor yihiin dhibaata ka jirto maamulka gobolka dhibaatooyinkaas muxuu kala socday ugu horeyso adeegyada caafimaadka qaarkood aysan u dhammaystirneen meelaha qaar fatahaad baa laga soo sheegayaa ereyda ama nawaaxiga jamaame badhaadha aageeda biyo la-aan baa laga soo sheegayaa degmooyinkii xorta ahaa oo qaarkood aad gacanta ku hayseen iyo kuwa hadda aad sheegtay in boqol kiiba lixdan ay xor yihiin dhibaataha ka jirta maamulka gobolku miyaanay arkin dhibaatadaas aadana waa su-aal fiican dhibaatooyinkaas iyo kuwo ka badanba way ka jiraan dhammaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland iyo jubbada hoose labadaba intaba way ka jiraan kow waxaa keenaya dhibaatooyinkaas wax wax looga qabanlayahay waxaa weeyaan waa culayska ugu badan wuxuu saaran yahay jubbaland buu saaran yahay ee shabaab xagga security-ga labo saada socoto afartii sano u dambeysay jubbaland waxaa saarnaa cunaqabatayn kaga timid dowladda federaalka waxyaalo badan oo mashaariic badan oo hadda sidaa sheegayso ama ceelal ha ahaadeen ama wadooyin ha ahaadeen ama caafimaad ahaan oo la fulin lahaa oo dhaqaalo ah oo dowladda federaalku ay xanibtay oo cunaqabateen ay saartay baa jirta marka annagoo waxay naga tahay hadda ninba tabartii iyo qodaxi ku tagtaa inta tabartayada ka jubbaland ahaan ka gobol ahaan waan dadaalnay meelo badan oo oon caafimaad ka jiri jirin ama xilligii dowladdii federaal dhexe ha ahaato ama xilligii dowladaha kale iyo waxaan soo mareen aysan jirin bay maanta ka jiraan xarumo caafimaad waxaa ka jira iskoolaad baa ka jira waxaa ka jira biyo macaan baa laga cabbaa inkastoo aysan wada gaadhin gobolka oo dhan